wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ah ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in ay qaataan tallaalka ka hortagga xanuunka gowracatada maadaama uu ka mid yahay cudurrada faafa ee halista ku ah nolosha bulshada soomaaliyeed sidoo kale wasiirka ayaa sheegay tirada ugu badan ee uu ku dhaco xanuunka gowracatada marka la jooga gudaha dalka soomaaliya marka hal mid oo muhiim ah ayaa jira bulshadeenna inay ku baraarugsanaato waxaa muhiim ah xanuunkan inuu yahay xanuun tallaal looga hortago waxaa nasiib darro ah oo kale cudurrada oo laga hortagi karo maaragtay caruurteenna iyo dadkeennan laynaya waa cadow asigana ay u baahan tahay loo baahan yahay inaan u midowno oo aan maarata usoo jeesanno oo aan la dagaalana loo baahan yahay taas waa mas-uuliyad nabado saaran oo aan rabno inaan wada istaagno sida tallaalka meel walba uu ku gaari lahaa tayadiisana loo wanaajin lahaa in lagana hortagi karo in ilmaheenna ay u dhintaan waa nasiib darro waxaan rabnaa marka inaan dadaal badan gelinno tallaalka carruurtay ku qaadan lahaayeen waxaana ka qayb qaadan karo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan mahooda si kastay ku tallaali karaan inay ku tallaalaan ee tallaalka laga helayan inay geeyaan ayaan kula talinaynaa marka in sidaa loo fahmo xanuunka inuu yahay mid halis ah tallaalkana looga badbaadi karo inay ummadda saa u fahamto dhammaanteenna arrintaas aan ka wada qayb qaadanno aad bay muhiim u tahay waxaa muhiim ah inaan ogaano oo dadka u sheegno da-da ugu badan oo hadda uu saameeyey waa da-da udhexaysa shan sane ilaa toban sane yani boqolkii afartan iyo sagaal wax ku dhow maxay ahayd boqolkii afartan iyo shan qiyaastii dadka uu ku dhacay waa ilmaha udhexeey shan sane ilaa toban sane udhexeeyo si kastaba ahaatee hadalka wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa imaanaya xilli qaybo ka mid ah dalka lagu arkay kiisas ka mid ah xanuunka gowractada